a dad. I'm Nikki Strong. This is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaa toddobiyolabaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lixdiyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idila socodsiinaya anigoo ah xuseen bare qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan gabar dhallinyaro ah oo magaalada qardho ku soo bandhigtay buug ay ku soo ururisay qisooyin jacayl dhab ah oo horay dunida uga dhacay
buugga laqdadayarin yar baan ka akhriyey awal xub filcaalam abuunaa aadam wa umunaa xaawa baa ku olay yacni jacayl adduunka soo mara kaasaa ugu horreeyey malaha kii ugu fadli badnaana wuu ku olaayoo umunaa khadiija iyo nebigeenii suubanaa buu isna ahaa cishadiiyo jacaylkii kala caaganaan jiray anaa caawa labadaba la cawaysimaaya
waxaa kaloo maqli doontaan dhallinyaro xeryaha qaxootiga dhadhaab ka bilaabay olole dhanka nadaafadda ah kaalmihii suugaanta iyo ciyaarihi ayaad sidoo kale maqli doontaan balse ku soo dhowaada warkii dunida dalka tunisiya ayaa wajahaya qalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa tobaniyadii sane kadib markii madaxweyne qays saciid uu eriyey xukuumaddii islamarkaana uu kala diray baarlamaankii isagoo taageero ka helaya ciidamada militariga tallaabadaasi ayaa waxaa afgembi ku tilmaamay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jiraan kuwa islaamiyiinta dalalka dunida ayaa siyaabo kala duwan ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha tunisiya xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa ugu baaqay madaxweynaha tunisiya inuu xaqdhowro dimuqraadiyadda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne qays saciid isaga oo ku booriyey in uu wadatashi la yeesho axsaabta kala duwan ee dalkaasi madaxweynaha mareykanka joe biden oo aqalka cad kula kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa al kadmi ayaa sheegay in ciidamada mareykanka ee ku sugan ciraaq ay dhowaan soo gabagabayn doonaan howlgallada militariga ay dalkaasi ka wadaan madaxweynaha mareykanka ayaa tilmaamay in tiro ka mid a ciidamada mareykanku ay kusii hari doonaan gudaha ciraaq kuwaasi oo ka caawin doona ciidamada dowladda ciraaq dhinaca tababarada iyo la talinta biden ayaa ka gaabsaday inuu shaaciyo tirada ciidamada mareykanka ah ee kusii hari doona ciraaq mareykanka ayaa waxaa haatan ciraaq ka jooga laba kun iyo shan boqol oo askari halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gabadh dhallinyaro ah oo ku nool magaalada qardho ayaa toddobaadkan soo bandhigtay buug ku qoran luqadda carabiga oo ay uga hadlayso qisooyin jacayl oo dhab ah oo horay dunida uga dhacay warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
buuggan oo badriye cali yuusuf ay kusoo bandhigtay magaalada qardho waxa ay ugu magac dartay jacaylku wakhti ma leeyahay kaasoo dhallinyaradii ka qayb gasha bandhigga buuggaasi soo jiitay maadaama uu xambaarsan yahay mawduuca ka hadalka iyo weliba ka sheekaynta arrimaha jacaylka ay u badan yihiin dhallinyarada samankan iyadoo dhallinyaradana uu wax badan ka anfici doono buuggaasi bandhigga buuggan waxaa ka qayb galay dhallinyaro haween iyo maamulka degmada inta uu socday bandhigga buuggan dhallinyaradu waxay ahaayeen kuwa doorbiday durba akhrinta buuggan iyo weliba ka sheekayntiisa waxayna goobta ka iibsanayeen buuggani badriye cali yuusuf ayaa ka sheekaynaysa waxaa ku kallifay buuggan inay qodho mudanayaal iyo marwooyin caaw waxaad marti iigu tihiin bandhiga buuga aan ugu magacdaray uguna wanqalay jaceylku wakhti ma leeyahay ama hal lilxubbi samaanun oo ku qoran afka carabiga buugan oo aan waayo badan isla soo marnay habeenno badan aan isla soo jeednay sida aad magaciisa ka aragtaan wuxuu daaran yahay mowduucka hadalkiisu badan yahay balse fahankiisu inagu yaryahay buugan qoristiisa waxaa igu riixay ama igu dhiirigeliyey sida aan wada ogsoonahay jaceylku waa falka mugweyn erayo aan dibnaha dhaabsiisnayn aniga oo taas ka duulaya sababta koowaad waa in la marin habaabiyey macnihii dhabta ahaa ee jaceylka laguna soo koobay erayo faaruq ah islamarkaasna nuxurkii jaceylka meesha laga saaray sababta labaad waa in aan jeclaystay inuu badbaado u noqdo lamaano kaste oo jecel inay noloshooda ku dhex beeraan jaceyl waara oo ka gundheer sida maanta ay u dhigeen u dhigeen bulshadeenu gaar ahaan dhallinyarada waana hubaal inuu jawaab u noqon doono su-aalo badan oo ku jira qalbi kaste oo wax jecel ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka sababta u ahaa soo bixitaanka buuggan sida ehelka iyo asxaabteeda qaaliga ah waa mowduuc udugdhexaad u ah nolosheena guud ahaan lafdhabarna u ah nolosheena qoyseed iyo wada noolaanshaha bulshada ha noqdeen saaxiibo qaraabo qoys iyo lamaane nolosha ku midoobayba mowduucaasina waa jaceylka buuggan wuxuu ka kooban yahay dhowr cutub oo aan ku xusi karo kan koowaad jaceylka iyo islaamka kan labaad jaceylka iyo waayihiisa sooyaaleed kan saddexaad jaceylku ma dhabbaa mise waa dhalanteed kan ugu dambeeya jaceylka shalay iyo maanta tusaale ahaan haddii shalay lagu haasaawayay gabay siiqadiisu tahay maantana waxaa lagu haasaawaa maxaad i dhanansiisay caashaqa dhammay sida dhayda caanahoo dhiiggaaga maxaad i siisay dhuuxaygaana kuu huray dheeliga waqtiga la imiyee dhibtuna way dhammaanaysaaye dhiirigeli naftaada ciiltirahaygow intaasi kadib dhallinyaro siyaasiyiin haween oo ka qaybgalaya bandhigga buuggan ay qortay haweenaydan ayaa u mahad celiyey gabadhan buugga qodhay iyagoona sheegay inuu wax badan dhallinyarada ka anfici doono oo ay akhrin doonaan aad baan waxaan ugu hambalyaynayaa walaashay badriya kitaabkeeda aad iyo aadka u magaca weyn waxaana rajaynayaa inuusan noqon buugtoor kan keliya uu magaalooyinka dhan uu gaaro mar labaad baan badriyo u mahad celinayaa waxaan idinka codsanayaa inaynu buuggaan qiimo badan ma joogo u iibsanno qofka ugu horreeya oo caawa iibsadana aniga ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala guuxa u weyn oo qofka ku jira waxa weeye waa waxa uu naftiisa iyo noloshiisa ku nidaaminaayo haddii aadan waxa weeye sanad kasta markuu dhammaado aadan qiimayn ku samayn karin sanadkii kaa tegey oo aadan qori karin waxa weeye maxaa ku fashilantay maxaa waxa weye ku guulaysatay macno badan oo waxa waaye oo hagid ah oo sanadka dambe qorshihiis ah ku samaysan karta ma jirto في هذه الليلة المباركة الاستثنائية وأسيد الكلمة وتهاني حارة للكاتبة بدرية علي يوسف على جودها في إعداد هذا الكتاب الذي أتمنى أن تحوز على رداءكم واستحسانكم waa hambalyaynayaa waxaan leeyahay hore u soco buugga laqdada yar baan ka in yar baan ka akhriyey awal xub fi lcaalam abuunaa aadam wa ummuna xaawa baa ku olay yacni jacayl adduunka soo mara kaasaa ugu horreeyey malaha kii ugu fadli badnaana wuu ku olaayoo ummuna khadiija iyo nebigeennii subanaa wuu isna ahaa ciradii iyo jacaylkii kala caaganaan jiray anaa caawa labadaba la cawaysimaaya baa lagu leeyahay ugu dambayntii duqa degmada qardho cabdi siciid ayaa dhallinyarada ku dhiirigeliyey inay badiyaan wax qorista iyo akhrinta si dhallinyarada ay u soo bandhigaan libadooda dhiirigelin bay idinka mudan tahay ee waa ugu mahad celinaynaa buugga kan dee intay soo qoraysay ee mar labaadna waxaan u mahad celinaynaa runtii ee dhoolowaa oo runtii qardho haddeeyan haysan ee signal in wax badan ay qabyo ayna ka noqon lahaayeen jacaylkuna waxa weeye waxaa lagu dhisaya ama adduunyadu maanta ay ku dhisan tahay waa jacaylka qof kasta inkasta ha leekaadee yuusuf maxamuud v o e bosaaso
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno cododka fanaaniinta maxamed biikey iyo ogbaad aragsan
xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarshay
xubintiisa hadal xaraf seegiyo
xaqiiqada madii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xantoobshaye
barashadiyo xikmadkaasino ah xubintiisa hadal ah xaraf seegino
xishadiyo midii xad asluubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo ah dhaqan xeeriye
xishadiyo midii xad asluubta wacan ku xandaabane xaragadaas turan ku xijaabane uguba
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo ah sharaf xeeriye
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxilo janno aaskaygii noqon
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade cabbi baan jecliyo xajigaygi noqo
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxilo janno aaskaygii noqon
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade cabbi baan jecliyo xajigaygi noqo
intaasna waxaa noogu hedel heeskaasi nagu loqeynaya fanaaniinta maxamed bike iyo ogbaad aragtan halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro soomaali ah oo iskood isu xilqaamay ayaa olole dhanka nadaafadda ah ka bilaabay xeryaha qaxootiga ee dhadhaabee dalka kenya warbixintan waxaa noo soo diray axmed nuur iyogol
dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay olole ay ku ciribtirayaan geedka loo yaqaana caligroobka amaba garanwaaga ay soomaalida u taqaano geedkan ayaa wuxuu saamayn fara badan uu ku yeeshay wadooyinka dhexmara gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab amaba kuwa ka baxa wuxuu sidoo kale saamayn ku yeeshay qaar ka mida qoysaska oo goobihii ay deganaayeen uu si weyn uga baxay taasi oo adkaysay inay helaan marin ay u maraan suuqa halka carruurtana ay waayeen wadooyin ay u maraan waxbarashada geedkan ayaa sidoo kale wuxuu saamayn ku yeeshay dhanka caafimaad qaar ka mida dadka qaxootiga kadib markii uu muday qaarkoodna ay u curyaameen qaar ka mida dhallinyarada waday ololahan isxilqaanka ee ciribtirka geedka caligroobka amaba garanwaaga loo yaqaano oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa waxay uga warrameen waxyaabaha ku dhaliyey in geedkan ay cirib tiraan magacayga waa ibraahim nuur kaasim waxaan joogaa dhadhaab kamis gaar ahaan ifo waxaan ka mid nahayn dadkii gruub oo aas-aasay oo ahaayeen dadka sida caligaroobyada iyo qashimada kale u gubayeen marka in badan aan soo gurnay oo sameynay meelo badan aan ka sifeynay sida baroogyada iyo wadooyinka weyn daama dad badan ay dhib ku qabeen oo kol ay gasho gabdho lagu dhibay mar wax lagu sameeya marka hadda in badan aan titirnay marka waxbaa noo dhiman haddana maxaana ka maqan dadkii marka alaabadii wixii lagu gurayey baangadooyinkii iyo baashihii shovel noocyo badan oo ale ayaa ka maqan oo wax lagu qoro lagu lagu guro geedaha marka maxay tahay wax idinka idinku dhaliyay gooni ahaan inaan caligaroobka aad gurtaan waxa nagu dhaliyey badana maxay ahayd waa dad badan oo maxaan aragnay meesha khaasatan gabdhaha iyo dumarka lagu kufsado ilmaha yar ee caligaroobka intay galaan oo kale dugsiga intay soo aadaan ka soo gurtaan xawaaq ay qad ku riiqdaan ayaga laftooda lagu waxyeelay oo arag ilmo yar oo lasan tuyas oo lagu kufsaday oo suxun loogu galay sababtaasaa marka hore nagu dhadhalisay inaan annaga caligaroobkan meelaha ka sifeyno sidii meelaha dugsiyada agaarkooda iyo wadooyinkana dheer aan aan oga sifeyno nagu khasabtay danaha ugu weyn taas unbay ahayd inaan iyo nadaafad ahaan coronavirusna wuu jiray marka meelihiiba xaafadiha qaara maxay noqdeen meel qashin laiskugu ororo lagu gubo oo xaafad dhexda qashin ku beh marka wixii xaaqnaa waan isku gurnaa meel gaara dasbiin aan u sameynaa waanu gubna sidoo kale muxuu waxyeeleeyey dadkii oo iskuulka soo aadayey iyo ardaydii iyo dadkii waalidka iskuullada qaar soo aadayay oo cabsanayaan tusaale iskuulle marka waxaa jira waddada ay ay xireen caligaroobkaas dadkina ay ka cabsanayaan haddii ay soo marayaan meesha ayada saa la awligeeda caawasho dhanka bulshada iyo waxaan ka helnay annagana ayaan iskugu daynay inaan falanti ahaan aan u gurno gedahaas marka caligaroobkan aad wadaan door intee leeg buu ka qaadan karaa in dhibaatooyinkii horaan ay dadku ku qabeen inay meesha ka baxaan waxaan u maleynaya haddii caligaroobyadaas la guro la dhameeyo in caqarada badan ay imaanayso waayo meeshii hadday xirantay gaarina ma mari karo dadkina mari karaan dadkii marayaana inta maraysana waa in yaroo cabsi ku maraysa sida ciyaalka iyo dumarka dumarka iyo dhallinyarada oo markaas haddaysan u soconin gruub ahaan dhallinyaraha halhal iyo waxaas kuma marayaan qaar telefoon lagaga dhaco meesha telefoonka lagaga xogo qaar suxun la yeelo qaar lagu kufsado oo gabdho ilmo yaryar oo meelaha lagu la waayo marka taas la awligeeda ugu dhalisa marka inaan caligaroobyada annagana aan gurno marka ma sii wadaysaan ee barnaamijkan ku saabsan ciribtirka caligaroobka ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada nifo Way- waan sii wadeynaa intaan ka gaarna karaankeena ilaa iyo aan caligaroobka uu ka dhammaado maadaama uu annagina aanan haysanin qalabka lagu gurayo caligaroobkaas laakiin inta karaankeena oo isku dayeynaa ilaa aan ka ciribtirno dhallinyarada kale maxaa loogu baaqilay waxaan ugu baaqi lahaa inay na garab istaagaan ay nagu soo taageeraan ay noo imaadaan isbuuciiba laba mar hal mar aan shaqeynaa inay intaas noo imaadaan oo dhe- oo meelaha uu ugu badan yahay meelo qaar roona jirta meeluhu ugu badan yahana ka bilownaa saa ay ahaatana kii aan gurnay bisha horeeto hadda maxaa laga yaabaa marka garoobyada hore aan gurnay afta sad- saddex bilood mise afar bilood kuwa aan gurnaa laga yaabaa inay dib u soo baxaan oo ay la ekaadaan kuwa hadda aan gurayna oo marka aan leenahay amay bulshada wax u keentaa misena ay dhib ay keenaan aan leenahay baa laba- ayaga laftooda kusoo laabtaan meeshoodii hore marka taa iyada inay caqabad weyn lagu tahay haddii la garanayo wax oo lagu ciribtiro tusaale geedka markii la gooyo aan gubno wax kaloo lagu shubayo oo lagu ciribtirayo hadduu jira lafteeda xarin ayadan in aan helin aan ra- aan helin labdo alla idin muriid maxamed xuseen ali lahaa alagaroobka waxa weeyaan dadkuu luraa lurkiisa markaan u haysan waayo u adkaysan waayo isnagaroobka lurkiisa ma- u qaadan waayo el meel walba inaan gubo inaan jaro marka maxay tahay sababta idinku dhalisay inaad si bilaasha u gurtaan geedka caligaroobka ama garanwaaga ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gawaarida oo meesha mari waysa oo mootooyin waxay dadweyniya waxay dhibsadeen ana inoo dhibsaday aad ba aad ba ii daqasay caruurta mudaa oo dadkii indhaha ku dilaa intaasoo isbitaal loo sixiya intaasoo dhaawac au leeyahay dadkuu laayaa baalka dhibkiis markaan arkay aan u haysan waayey ayaa aad iyo aad aad inaan la dagaalamay noqota arrintiis waa la dagaalama xanuunkiis waxaa weeye ninka mudo waaba boos wuu fariisiyaa saal aligeeda marka inaan hoosta ka siiba gebigiis aan siibo ayaan ilaahay ii qadar alxamdulilah rabbil caalamiin hadda waa ku guulaystay shaqadiisa gowdan ku haya laanta saa u socdaa marka yaa gacan idinka siiyey muruuddii inaad caligaroobka aad eh, ka gurtaan eh, xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada if weligay alleehi waxaa koob shaata iliba marag walla iga tay bille wax maanta islaamo ninkaan arkaya maanta kow oo iga- i aqoonsado adiga aan ku arkaya war number kow meel walba frem bremary school hortiis anaasa siibi horta brem markaa moodid xagga dhaab looga sii baxaya anaasa siibi geeda dhulkaan ka siiba nafta ika naftirkee meel walba iga garaaca adkaysigiis waa iska sabraa un baaraka allahu fi taas darteed iga- iga naf dad waayeel oo fara badan iyo caruur fara badan ayaa loo saxiyay qaarkood waaba iska curyaameen marka saa laaligeed baan u kalaftay in maarata aan geedka salkaba ka siibi bilaantiis oo dab la galo meel walba laga dhaansado tubooyinka imaha dugsiyada iskuullada meel walba u xir baal masaarti waa halawda bilaas soofa la-aan waay qarash bay rabtaa adduunyada dhan bay iska dulqaataaya marka saa laaligeed waxaa weeyaan insha allah guul baan ka gaarnay inaan ka ciribtiraan rabo haddii ilahay meel walba aan u galo godi gof aan la galo haddii ilahay ka dhig waxaa markii ugu horraysay geedkan caligaroobka amaba garanwaaga ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab lagu arkay sagaashameeyadii axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaartay ciyaaryahaankii hore ee kooxdaasi neymar oo hadda ka tirsan naadiga b s g ee dalka faransiiska xiddigan u dhashay dalka baraaziil oo sagaalabatan jir ah ayaa barcelona waxa uu ku eedeeyey inay u diiday lacag gaaraysa soddon iyo toddoba milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sanadii laba kun toddobiyo toban ku biiray kooxda b s g oo ka bixisa lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo baan barcelona ayaa kadib ku biiristii b s g ee neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu u soo celiyo lacag gaaraysa siddeed milyan oo baan oo uu helay ka hor intii aanu ka tegin kooxda sanadkii laba kun lix iyo toban labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryahan neymar uu kula joogay kooxda barcelona islamarkaana ha lacagaha loogu yaro daacadnimada oo ahayd in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo hase yeeshee barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankani uu ku biiray b s g ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyey islamarkaana aanay jirin lacago kale oo la siin doono bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka sbain waxa ay neymar ku amartay inuu dib u soo celiyo lix milyan oo ka mid a sideed milyan ee hore loo siiyey si kastaba waxa uu go-aankaasi ka qaatay raacfaan waxaana uu geeyey maxkamad kale labada dhinac ayaa waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhexeeyey inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiisku u dhacay dhinaca kale kooxda kubadda cagta tottenham ee dalka ingiriiska ayaa lasoo siixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee naadiga zevilla brian jill iyadoo ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda tottenham ee eric lamala isna uu ku biirayo kooxda dalka sbain ka dhisan ciyaaryahan jiil oo afariy labaatan jir ah ayaa waxa uu kooxda sbaris la galay heshiis shan sano ah oo ku kacaya lacag aan la shaacin ciyaaryahankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta sbain u saftay bishii maarso ee lasoo dhaafay waxaana hadda uu qeyb kaya ciyaartooyda dalka sbain ee ka qeybgelaysa ciyaaraha olombikada caalamka ciyaaryahankana ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxauu kooxda la liiga ah ee dalka sbain u saftay afar iyo toban ciyaarood isagoo inta badan kusoo gelaya qaabadal ah dhinaca kale ciyaaryahan lamala oo u dhashay dalka argentina islamarkaana sagaalabatan jira ayaa ku biiray kooxda tottenham sanadkii markii shan iyo labaatan milyan kaga soo gadatay naadiga a s roma ee dalka talyaaniga ciyaaryahan lamela ayaa dhaliyay soddon iyo toddoba gool laba boqol konton iyo shan kulan oo u saftay kooxda tottenham ee dalka ingiriiska ciyaaryahan jiil oo kasoo baxay xidigaha dadeer ee kooxda sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee usoo baxaya dalka spain dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester united ee dalka ingiriiska ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahan varan oo ka tirsan kooxda real madrid ee dalka sbain islamarkaana daafaca ka ciyaara ciyaaryahankan silaatan jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biro naadiga old trafford labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaarka ciyaaryahankani uu ka qaadan doono kooxda old trafford kooxda real madrid ayaa waxa ay dalbanaysaa lacag u dhexeysa konton ilaa konton iyo shan milyan oo euro halka kooxda kubadda cagta manchester united ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhexeysa afartan ilaa afartan iyo shan milyan oo euro xidigan ayaa waxaa qadaraaskiisa kooxda real madrid kaga harsan hal sano oo keliya waxaana kooxda real madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan ay hadda iibiso ama ay ku weyso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada madrid xubintii cayaarahana waa naga inta
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliya idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal
sida haragingimaano biyo galac kaleeyin geesahana doogiyo ubaaxi iskaareen ubaaxi iskaareen laga guurin waligeed waxaad tahay gadeedii laga guurin waligeed waxa tahay gadeedii sida sida galabcad ciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya anigu ee way isguursanayna sidaa galabcad ciidu badka lagu gambiyaaye gaban maaya anigu ee way isguursanayna adna gacaaladayda aynu guriyaag leele geestaadailaqabo geestaadailaqabo adna gacaaladayda aynu guriyaag leele geestaadailaqabo geestaadailaqabo
haddaanan iigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu halisday gaalay angabay talaabada angabay talaabada haddaanan iigu go'ayo cudurkaadi gelisay intuu halisday gaalay angabay talaabada angabay talaabada geriyo godmaaye ifka gogoliyool geriyo godmaaye ifka gogoliyool waxa sida tan igaalay daran xume jacaylba ereygu gembiyayo goobta ay joojeen waxa sida tan igaalay darad xume jacaylba eryaygu gembiyayo goobta ay joojeen Kuwii waaye haydhigin, yaga laga hayaame, kaalay gacanta iga qabo, kaalay gacanta iga qabo. Kuwii waaye haydhigin, yaga laga hayaame, kaalay gacanta iga qabo, kaalay gacanta iga qabo.
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idacdooda idinkii manaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o e oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
sida geeyow geesi uu rabaysto geygo barwaaqa nafta goosanaysaad nafta goosanaysaa sida geeyow geesi uu rabaysto geygo barwaaqa ka guusanaysaad naf kaa guusanaysaa